bismillaahi raxmaan iraxiim asxaabta aynu jecelnahay oo ku soo dhowaada barnaamijka raadraac oo aad kaga barateen raadiyo wardheer barnaamijka toddobaadkani waxaan ku soo qaadan doonaa ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya iyo sida ay tahay aragtida qaar ka tirsan baarlamaanka soomaaliya inkastoo ay jireen muddooyinkii lasoo dhaafay xildhibaanna iyaga ku celcelinayay inaanan la soo celinin xukuumaddii hore xubno ka mid ah kuwaasoo ay sheegeen inay ku fashilmeen shaqadii hore ay u hayeen qaranka soomaaliyeed sidoo kale xildhibaanka ayaa waxa uu ka hadli doonaa halka uu ku dambeeyey maamulkii la qorsheynayay in looga dhawaaqo gudaha gobolkaasi hiiraan kaasoona la qoondeeyey inuu noqonayo mid ay u dhanyihiin dadka reer hiiraan sidoo kale waxaan wax ka weydiinay xildhibaanka arrimo la xidhiira dhisidda maamul goboleedyada iyo shuruucda looga baahan yahay barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo ah maxamed nuur amiin idinlana socodsii doono waxaana igala qayb qaadan doono xildhibaan daahir amiin jeesow la socod wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow xildhibaan daahir amiin jeesow kusoo dhawo wardheereedii ugu horreyn waa mahadsantahay adeer maxaa amiin waa waan ku salaamayaa waana ku dhowahay
maanta xildhibaan waxaad ansixiseen duule sheekh axmed bal maxaa laga firi karaa inay tilaabooyin caynka ay qaadi kartaa baad aaminsantihiin xukuumaddan
horta marka ugu horeyso wax kasta xoolaba allah ka dhigay markii la gadanayo ugubkaa laga gataa cabduuli waa nin uguba waa nin aan horey siyaasadda ugu soo shaqaynin waa nin aqoon-yahan ah hay-ado badan oo caalami ana kasoo shaqeeyey waa nin aqoon-yahan ah waxa la ansixiyeyna waa asaga oo qudhah waxaan filayaa inuu insha allahu kalsoonida aan siinay uu kasoo dhalaalo soo magacaabo golo wasiira oo taya leh xildhibaane bal ka waran ballanqaadyadii uu sameeyey boqolka cishe ugu horreysa xukuumadda uu soo dhisi doono heerka ay gaari doonto maxaad idinkaga baxay qorshe howleedkiisa wuxuu la imaanayaa golaha wasiirada hadda iyadoo qoraalle annaga maan arag noolama qaybin khudbadiisana waxyaabo badan ayaa ku jiray marka insha allahu markii hadda la qaybiya ayaan qaymeyn ku samayneynaa golaha wasiiradana la keenayo laakiin waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed kii dhibaatada ka saari lahaa inuu noqdo annagana waxaan u noqon doonaa baalal haddii uu sidii aan ugu talagalin uu u shaqeeyo muddooyinkii ugu dambeeya waxaa jirta xan ah in xukuumadda lasoo dhisi doono intooda badan ay qayb ka noqon doonaan xukuumadihii xukuumaddii hore ee shaqaynaysay bal aragtidaada ku aadan ka waran arrintaas annaga wax ma soo dhisno waxbaan ansixinaa waxaan rajaynayaa waxa aan ansixinayn inay noqdaan wax kuwaaliti leh ummadda soomaaliyeed wixii badbaadin lahaa maxaad ugu baaqaysaa marka ra-iisul wasaaraha maanta aad siiseen codka kalsoonida ah ee la filaya in xukuumadda lasoo dhisi doono uu hogaamiyo ra-iisul wasaaruhu waxaan ugu baaqayaa in mar haddiis heli kalsoonidii golaha shacabka maskaxdiisa oo degan isaga oo kalsooni buuxda ku qaba shacabkiisa isagoo kalsooni badan ku qaba aqoontiisa isagoo kalsooni badan ku qaba waaye aragnimada soomaaliya ay soo martay isagoo kalsooni badan ku qabo isaga naftiisa inuu wax soo dhiso
xildhibaane markaan kaga gudubna intaasi ansixintii xukuumadda aad ansixiseen waxaad tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waxaad qayb ka tahay guddiga arrimaha gudaha iyo maamul goboleedyada dalka soomaaliya ka jira muddooyinkii lasoo dhaafay gobolada qaar waxaa ka dhacaya dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah oo wada dega gobolada qaarkood bal ka waran aragtidaada ku aadan maadaama aad gudoomiye ku-xigeenkii dhanka amniga ee guddiga baarlamaanka aad ka mid tahay wax badan baan ka hadlay arrintaas awalan waa ugu tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmay ahladoodii iyo qaraabadoodii dagaal wuxuu yahay waan ognahay saddex iyo labaatan sano waxa dalkeena burburiyey waa dagaal maanta waxaa keliya ee aan isleeyahay xalku ummadda soomaaliyeed experienciga ay leedahay waa inay dagaalka joojiso in la wada hadlo in dhaqanka ay wada hadlaan dadka kan haddii si kasta loo dagaalamo qabiil qabiilka adkaan karo oo yiri saddex iyo labaatan sano hadda ma dhowo inta maalmood ku dhufo ay tahay sanadkii kusii dhufo saddex iyo labaatan abaaf intaasoo kun oo maalmood intaasoo kun oo habeen waay haddii la kala adkaan waaye inuu qabiil qabiilla baabi'in karna ayna jirin in xalku uu yahay wadahadal is aaminid kalsoonidoo la soo celiyo dhulkaas ilaahayga u waasaca ka dhigay oo laiskula noolaado danta shacabka oo shacabka oo dantooda garto beeraleyda oo dhulkooda tacbato dhulka ilaahay uu subxaana watacaala nagu beeray oo aan dhiig lagu daadinin duco iyo iskaraameyn qoloba qolada kale ay karaamayso qabka qabiilka meelna gaarsiin maayo qabka qabiilku inaan ka baxno qaran aan ku bedelano
mudane xildhibaane weli ma dirteen ama guddi ma loo magacaabay oo aad ogtihiin adiga oo aad ka waraysaan oo tegay goboladan dagaalada ay ka soconayaan sida hiiraan iyo shabeellaha hoose oo arrinta dhexgale ma jiraan guddi xildhibaano ah iyo guddi dhaqan ah oo loo magacaabiyaa jira oo dhowr iyo labaatan gaarayo xamrayn hadda fadhigooda ku qaateen xabadjoojinta uga dhawaaqeen insha allah wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga arrimaha gudaha oo iskaashanaya waxay ay hormuud u noqon doonaan in dib colaadna ayna ugu dhaceen kan hadda jeerna la joojiyo xildhibaane waxaad hore ugu mid aheed guddi ka socday dowladda federaalk ee soomaaliya gaaray gobolka hiiraan oo asiga la qorsheynaya in maamul dadka ay u dhan yihiin loo dhiso halkii ayuu ku dambeeyey maamulkaas
waa runtaa waxaad la socotaa inaan dhowr iyo bil ku dhowaad ayaan xagga soo joogay maamulkaas in la dhiso oo maamulkii muxuu ahaye sharcigii wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gudbisay baarlamaankana oo meel mariyey madaxweynahana uu saxiixay in lagu dhiso oo salka laga soo bilaabaya heer degmo oo konsular leh heer gobol oo konsular leh inaan dhisno oo ku meel gaar aanan ahayn deedna laba gobolkii loo sameeyo maamulkaas gobolka kale ee sidaasoo kale u dhisan wadahadal uu la galo kadibna ay dowlad goboleedka ay samaysmaan qorshahayna saasuu ahaa markii aan meesha tagnay waad ogtihiin waxaa bilowday buuqii xukuumada dowladda dhexdeeda ayaa bilaawmay xildhibaanadii inay nagu saacidaan waayo sharciga wuxuu tilmaamaya abaabulka iyo qabashada shirweynaha maamul sameynta gobolada waxaa mas-uuliyadeeda iska leh odayaasha dhaqanka oo kaashanaya xildhibaanada xildhibaanadii ayaan waaynay oo inay soo baxaan ay ku adkaatay marka insha allah hadda waxaa markay naga dhammaadaan waa ku laabanaynaa waa gartay sidoo kale maamul goboleed baa haatan waxaa laga qorsheynayaa in looga dhawaaqo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku shirsan oday dhaqameedyo dhowr ah bal ma ka wareysaan adiga guddigiinan baarlamaanka u qaabilsan arrimahaas aad baad u mahadsan tahay waxaa weye horta marka ugu horeysa maamul goboleed markii la sameynayo maamul goboleed wuxuu leeyahay shuruudo la maro waxaa weeye maamul kasta oo la sameynayo waxaa muhiim ah horta meesha maamulka loo sameynayo inay haysato dowladda oo gacanta cadowga laga saaro waa nambarka koowaad ee istaraatiijiyada nambarka labaad waxaa weeye labada gobol ee wax samaysanaysa waa inay argi isdhaafsadaan oo ay qolaba qolada kale ay gobolkooda tagtaa heshiis ay wada gaaraan oo xaggee noo caasimadda maxaa istaraatiijiyadda sideen baawar sheerka u qaybsanaynaa inay labadaas gobol ku wada hadlaan iyo wixii ka badanba marka labaad waa inuusan maamulka wadahadalka galaya uusan ku meel gaar ahayn oo sharcigan arrimaha gudaha ay soo saartay lagu dhisaa wixii intaas aanan ahayn ee tillaabo ah oo la qaada waxaa weeye xadgudub dastuurka lagu xadgudma hay noqonaysaa waxaan filayaa gobollada maamulada samaysanaya ama ha noqoto jubbooyinka ama ha noqoto baay iyo bakool lixda gobol ama wadeeva nuucii ay noqotaba waa in si dastuuriya ay u raacaan oo ay u raacaan marka ugu horeyso gobollada waa inay kumeelgaarka laga saara marka labaad gobolka aad sheeganayso oo aad rabto inaad maamul la dhisato waa inuu xur yahay oo cadow gacantiisa uusan ku jirin intaa waxaanan ka ahayn oo la sameeya waxay dib u dhac u keenaysaa hirgelinta nidaamka federaalka wayna ku badan tahay dalkeenna weliba arrintaas waa ugu digayaa mas-uuliyiinta arrintaas biisiga ku ah waa inay ka fikiraan fiir qodobka afartan iyo sagaalaad ee dastuurka wuxuu leeyahay nidaamka wuxuu ka hadlayaa ee loo hirgeliya federaalka federaalka nidaamka loo hirgelinayo marka wuxuu noqonayaa ma aha in dowlad goboleed laga soo bilaabayo ee waxyaabo badan ayaa ka hoosey in la ansixiyo guddigai xaduudaha in guddigaas xaduudaha uu goobjoog ka ahaado baarlamaankana uu qabaar ka soo siiyo dowlad goboleedyada dhismaayo labada gobol iyo wixii ka badan oo wada hadlaayo wada hadalkooda meeshuu maraayo waxay ku heshiiyeen hadda for example jubbooyinka markan ka hadlan easily waxaa leeyihi jubbada dhexe gacanta hal tuulo ka mid a gacanta dowladda kuma jiro waxaa leeyihi jubbaland waxa la yidhahda la sameynaa waxaa weeye goorma jubbaland oo- oo- meesha la yihahda jubbada dhexe iyo gado gado waad maqlaysaa hogaam eh, hogaamiyaheeda gu- gobanarkeeda wuxuu leeyahay sida shabaab aan ula dagaalama aan ula dagaalamay anaa dhegaysta bilxaqiiqa marka aawe waxaa dhisan aawe sow dib u dhac maaha haddii hadda gobolka Sh- jubbada hoose maamul aan ku meelgaar ahayn laga hirgeliyo ee gado waa xure laga hirgeliyo And inkastoo degmooyin laga haysta haddana waa xure laga hirgeliyo gobolka shabe ee jubbada hoosena la xoreeyo maamulkiisa la dhiso maalintaa wadahadal iyo shir ay isugu yimaadeen federaalkii eh, nidaamkii federaalka ay si degdeg ah ayuu ku dha- ku dhaqangalaya laakiin intaba haddii laga qaadano een, ay ay dhahaan qolo ay eh, qo- dad yar ay dhahaan een, waxaan jubbada dhexe ayaan masayrkeeda matala adeerow sax ma aha taas waxaan qabaa in arintaas cag loo dhigo dadkana ay fahmaan federaal iyo dowlad goboleedka waxaa ka sokeeya shuruudo la marayo in golihii xaduudaha ee guddigai xaduudaha la sameeyo in la sameeyo guddigii en- en- en- en- ee federalismka in en, dowladda ay garwadeen ka noqoto dadkan waxay ay samaysanayeen masaxa ma beenba waa in xaqiijin dhab la haayaa xildhibaana laakiin mushkiladda jirta hadda waa ma ahan eh, gobolkan gacanta dowladda ma ku jira iyo ma ku jiro miya waa mushkiladda hadda waxay tahay maamul eh, saddex gobol ay ku midaysan yihiin oo dowladda federaalk ay aqoonsan tahay ayaa ka jira deegaanada jubbooyinka Eh, bay bayna waxaa loo f- magaalada baydhaban eh, kulan shir waxaa ka soconaya loogu dhisay maamul goboleed gobollo laysku dhahay koonfur galbeed soomaaliya oo ilaa iyo lix gaaraya bal aragtinta iyo dhibaatada halkaasi ka dhalan karta bal ka waran dowladdu waxay aqoonsan tahay waxa la yidhahda hiigsi hiigsi inay saddexdaas gobol ay brobosal dad soomaaliyeed ay ku soo jeediyeen inay wax dhisato W- waa tii shir halkan ay ku qabatay shir kalaa xagga loogu qabanaya intuu shirarkaas sii socdo waxaa laga yaabaa in wafdi loo diro gado oo la yidhahdo war ninka eh, qoladan waxa ay sheegteen iyo brobosalka soo jeedisteen ma ku taageersantihiin waxaasoo dhammaa dhiman ee maaha in ay dowladda aqoonsan tahay dowlad goboleed iyo madaxweyne iyo wasiir inay aqoonsan tahay ma dowladdu waxay aqoonsan tahay hiigsi proposal dad soomaaliyeed oo weliba deegaan haysto ay soo jeediyeen waxay haystaan jubbada hoose caasimadiisa shan kilomitir shabaabaa jooga ma matalaan marka sh- sh- waxaan ku tixgelinaynaa annagoo eegayn dagaaladii ka dhacay daga- waxaa ugu weyn oo dowladda ay- ay- ay- ay kaloo aqoonsan tahay in la joojiyo dagaal taad macnaheeda haddii loo bedesho een, dowlad baan noqonay dowladdaana aqoonsatay sax maaha sax maaha taas sax maaha okay eh, xildhibaane ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhegeysta waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaali meel kastoo ay joogaan walaalaha iyaga xil baan u haynaa taladayna ha qaataan dastuurkaas kum- eh, kumeelgaarka qodobka midda wuxuu leeyahay een, oo qodob qodobka een, waxaan jeclahay afartan iyo iyo lix inuu yahay iyo afartan iyo saddex ayaan jeclahay Een, qof kasta oo muwaadini oo soomaaliyeed xil baa ka saaran inuu akhriyo barto difaacana dastuurka inuu difaaco xaq baa idinka saaran waxay boq- eh, toban milyan oo soomaali ay ku heshiis inaad difaacdiin inay qolo yar ee danleeya ay farfaraysato oo ay kadibna een, eh, dadkeena uu gadood iyo dhibaato iyo isdil uu ku dhaco danteenna ma aha waxa aan ku wada shaqaynayno ha noqoto dastuurkii aad nagu dhaariseen ee inaan difaacno aad baadna u mahadsantahay adeer.
xildhibaane aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay barnaamijkii raadraacna intaas ayaanu kusoo gebagabaynayaa akhyaarta qiimaha leh ee toddobaadkanna waxaa marti ku ahaa xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah guddiga arrimaha amniga iyo sidoo kale dhisidda maamul goboleedyada tanii inta aan mar kale dib u kulmaynana sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh